halo Halo.
halo asalaamu calaykum Calaykum salaam.
waa waxaan rabay inaan ku weydiiyo maxay ahayd wakiil baan ahay Haya.
Ee, diiwaangelinta qofka markii la diiwaangelin applicationku iska soo furaya
Haya. Maha maanta unbaa marka?
dee waan garan waaya qof kastoo diiwaangelin markaan istidaado iska tuuraya xagga u dambeeya markaan maraya aan geliya dhalashada u dambaysa Haya.
wuu iska tuuraya
Marka maanta unbaa diiwaangelisay mise maalmahanba?
dee maalmahan buu waan weywade Haya. Marka wuu ku diiwaangelisay markii hore.
dee meyuu ka boodaya un lambarkuu ka boodaya un markaad lambarkii aad gelisay
Kan soo lahaa Waa.
kaga isticmaashay.
oo dhama isagoo dhammaystiran markaad gelisay oo dee xagga u dambaysa taagan tahay oo dee waa taariikhdaad gelisay dee xagga u dambaysa waa taariikhda soo maa Ah.
uu qofku dhashay Ah.
abku gebigiisa wuu ka soo baxayaa wuu iska soo tuurayaa Haya. Marka Ya.
hore ku marka hore mad ku waxaad ku diiwaangelisay kuwii hore oo kale.
dee wax duwaanaba dee oo si toosan ma arag saa muska wada lambar kasta marka geliya xagga u dambe wuu iska tuuraya Muku furayaa lagu dhahay marka.
dee ha waa caadi waa ku shaqeeyaa Haya. Kan soo maal marka?
ah